qof waliba dhaxalkii ambiyada waxa uu ka helayaa inta cilmigaa uu ka barto intuu cilmigaa uu kaga camal falo cilmigan ujeedna waa barashada ilahay kitaabkiisa waa kalaamu llahi almunazil calaa muxamed calayhi salaatu wasalaam litilaawati watacabud hadalka ilaahay waa hadal uu ku hadlay rabbuna subxaana wa tacaala khaaliqu asamaawaati waalard waraasiquna allaha rabbiga inoo ah samooyinkiiyo dholalka abuuray caalamkao dhanna mulkiyey allaha ina arsaaqa allaha subxaana wa tacaala addoomihiisa aynu nahay fi dunya walaakira hadalkaasoo ilaahay ku soo dejiyey nebi moxamed biwaasitati jibriil isagoo ilaahay ugu soo dhiibay malaku jibriil waa hadal allah subxaana wa tacaala alkhaaliq ka yimi cidda loo soo dhiibayna wa afdalu rusuli lbashar rususha afdalu rusuli samaa rususha samada ama malaa'igta ka u fadli badanoo malaku jibriila ayuu ilaahay subxaana wa tacaala fariintaa usoo dhiibay cidda fariintaasi ay ku socoto ee malaku jibriil u keenayna wa afdalu rusuli alard rususha dhulka ilaahay subxaana wa tacaala uu ka doortay dadka jooga kii u fadli badnaa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yihi ana sayidu waladi aadam walaa faqra nebi aadam intii uu dhalay ka farcantay aniga ayaa sayidkooda buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam faan ahaana arrintaa u sheegi maayo laakiin waa xukum sharciga in la bartaan doonayaa buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalkaasoo ilaahay u soo dejiyey litilaawati watacabud si loo akriyo oo akrintiisa loogu cibaadaysto isla markaa nolosha bani aadamkao dhanna lagu saleeyo oo nolosha bani aadamku haddii ay noqoto mid qur-aanka ka dhimbiil qaadata oo ku salaysan shakilaan waxay noqonaysaa xayaatun tayiba nolol wanaagsan falanuxiyanna wa xayaatan tayiba oo iimaanki iyo camalka saalixe nolosha wanaagsan lagu gaadhayay ayaa qur-aanku uu koobay waxba aanay ka maqnayn awaamirtiisa oo loo hoggaansamo iyo qur-aanku sida uu ina farayo oo loo noolaadaa waata nolosha dhabti ay ku jirta yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxiikum ilahay wuxuu leeyahy muuminiinta isagoo la hadlaya rag iyo dumarba ajiiba ilaahay markuu idiin yeedho rasuulku markuu idiin yeedho muxuu ilaahay inoogu yeedhayaa rasuulkuse muxuu inoogu yeedhaya limaa yuxyiikum ay limaa fiihi xayaatukum alطayiba alxaqiiqiya annaafica fi laakhira shay ay ku jirta noloshiina dhabta ah ee wanaagsan ee waxtar kale aakhiro waayo adduunyadu waa u maalmo kooban waa laga gudbayaa haddii xataa qofka nolol adag ay ku hesho iyo dhibaatooyin laakiin aakhiro meel laba aan loo dhaaf ahayn nolosha wanaagsan ee aakhiro taallo waxaa lagu helayaa waa ka jawaabista laga jawaabay yeedhmada ilahi yeedhmada rasuulka wa ayna nidaa'aatu araxmaan wa nidaa'aatu rasuuli calayhi salaatu wasalaam halkay ku qoran yihiin yeedhmooyinka ilaahay wuu inoo yeedhaya iyo ta rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu inoo yeedhaya laa shaka ana nidaa'aat araxmaan fi lqur'aani alkariim yeedhmada ilaahay waxa ay ku taallaa qur-aanka haddii qofku akriyana in badan buu maqlayaa isagoo qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala dhexdiisa dadka uu yeedhay yaa ayuha annaas yaa ayuha aladiina aamanuu aad bay ugu soo noqnoqotay fi lqur'aani alkariim in fara badan oo suuradaha qur-aanka ka midana kelmadda yaa ayuha aladiina aamanuu ama yaa ayuha annaas waa laga soo helaya yeedhmada ama nidaa'aatu rasuul oo marka laga jawaabo nolosha wanaagsan la gaadhayo fi dunya walaakhira waxa ay ku jiraan fi xadiidihi axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam fi aqwaalihi wa afcaalihi wa taqriiraatihi wixii rasuulku uu yidhi iyo wixii rasuulku uu sameeyey saxaabadu ay kasoo wariyeen iyo wixii rasuulka agtiisa laga yidhi ama lagu sameeyey ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ogolaaday ee aanu diidmo ka horkeenin ama aanu diidin rasuulku calayhi salaatu wasalaam idan nolosha wanaagsan waxaa lagu gaadhayaa in kitaabka oo ah qur-aanka iyo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam midaa-aadka iyo eedmooyinka ku jira si saxa looga jawaabo taasina goorma ayaa la gaari karaa ama ay iman kartaa inama yakunu dalika bacda tacallum oo qof aan garanahayn ilaahay subxaana wa tacaala inuu u yeedhay iyo wixii uu ugu yeedhay oo qur-aankaba aan war u haynin laa tilaawatan walaa macna hadday noqoto akrin iyo hadday noqoto garashada macnihiisa qof aan axaadiidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan warba u haynin muxuu rasuulku faray muxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u diiday maxaa wanaagsana rasuulku uu sameeyey si loogaga daydo laa shaka qofkaasi xataa hadduu isku dayo nolosha wanaagsana ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay inay ku xidhan tahay ka jawaabista yeedhmada ilahay yeedhmada rasuulka inaanu qofkaasi gaadhahayn waa shaki la-ay idan alxayaatu ayiba kulluhaa waxay ku jirtaa fi tacallumi alcilmi almunazal cala maxamed in la barto cilmiga lagu soo dejiyey nebi maxamed walcamalu walcamali bihi xataa yalqa alcabdu rabbahu laguna camal falo nolosha lagu saxo ilaa addoonku ilaahay subxaana wa tacaala uu kala kulmayo walihaada cilmiga barashadiisa fadaaisha loo sheegay ee qur-aanka lagu sheegay ama axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama alfadaa'il alcaqliya alatii yaraaha alcuqalaa'u min albashar ama fadliyada cilmigu uu leeyahy qofka caqligiisa uu ku garan karo wax la soo koobi kara maaha cilmiga fiihi rifca fi dunya walaakhira saraynta iyo sharafta cilmiga ayaa lagu gaadhaa adduun iyo aakhirada ilaahay baana warkaa inoo sheegay walaa shaka ilaahay inuu yahay xadiidkiisu asdaqu lxadiid wa axsanu lxadiid warka u run badan una wanaagsano waajib ay tahay in la rumeeyo o la yaqiinsado isla markaana talooyinka warkaas uu xambaarsan yahay sidooda loo qaato ilahay wuxu uhi yarfac illahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay subxaana wa tacaala dadka ahlul-iimaanka iyo dadka ahlulcilmiga darajooyin buu kor ugu qaadaya dadka kale uu ka sarraysiinaya qof kastoo muumini mid kastoo aan muumin ahayn darajooyin buu ka sarreeya darajooyinkaasi oo ku gaadhay iimaanka aliimaan billah wa birusulihi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bilyawmi alaakhir wa bilqadari khayri wa sharri qof kasta oo muuminiinta ka mida oo cilmi lihina muuminiinta aan cilmiga lahayn darajaad buu dheeriya darajaadkaasi oo ku gaadhay barashada uu bartay hadalka ilaahi subxaana wa tacaala iyo axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam darajooyinka ilaahay uu ku sheegay aayaddaasi ee qofka cilmiga leh dadka kale ilaahay uu ka sarraysiiyey laysat qaasira fi alxayaati alukhrawiya maaha kuwa ku kooban nolosha aakhiro nolosha aakhiro marka la gaadho waa nolosha dhabta ah laa shaka in ilaahay darajooyin ka sarraysiinayo qofka cilmiga bartay diintan bartay barashada xilis ka saara kaan baran waxaa inoogu filan tusaale in qofka qur-aanka xifdisan ee qur-aanka dusha ka haya qur-aankuna uu ahaa xidhihiisa iyo hagihiisa in maalinta qiyaame la odhanayo qur-aankii ah iqra wartaqi warattil kamaa kunta turatilu fi dunya faina manzilataka cinda aakhiri aayati taqra'uha waxaa odhan qur-aankii akhri oo tartiili macnaa si tafsiir oo kala dhigdhigan oo degan oo akhri qur-aanka jannadana darajooyinkeeda kor u bax macnaa fano halka mansiladaadu ay noqonayso jannada aad aad ka degaysaa waa halka aayadda u dambaysa ay kaaga goodo hada fadlun cadiim liman xafida hada alqur'aan waa fadli weyn oo loo sheegay qofka alqur'aan alkariim xifdiya درجوين في الجنة يعني أعلى درجات والمنازل في الجنة أيدقي يا قفكاس إكراما له بما حمل من القرآن يدعي له ما مصير قرآن كأو حنباري درادي وكذلك الدرجوين أي قفكو ديران يا ضدك كلا علمي كان أنبارا انت أدوية وجوغو إلهي لو يليه شرف يا عيسى يا ماموس يا مقع ضدك نحدوده waxa uu wax ka dhexlayaa sifada ambiyada in badan qur-aanka waxaynu ku aragna isagoo ilaahay ambiyada markuu qaarkood ka warramay fii suurati saafaat ku gebagabeeyey wa taraknaa calayhi fi laakhiriin macnaa kuwii adduunyada uu kaga tegay isaga adduunyada uga dambeeyey laa shaka ana jamiica alambiyaa maatu ambiyadoo dhami way dhintay maanta midna kama noole nebi dambana soo bixi maayo ilaahay wuxuu tilmaamayaa ambiyadu markay adduunyada ka tageen inuu ilaahay dadkii iyaga ka dambeeyey dhexdooda u dhigay magac iyo sharaf iyo maamuus iyo ciza iyo hadalhayn waa taa ambiyadii maanta la hadalhayo nebi aadan baa ugu horreeyey lam yanqatic dikruhu sheegistiisa iyo xuskiisa iyo ammaantiisa iyo hadalhayntiisu may gooyin nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam ugu dambeeyey isna waa sidaas iyo si ka fara badan ambiyada labadaa nebi u dhexaysayna waa sidaasoo kale weeyaan maxay ku gaadheen taa ilaahay subxaana wa tacaala magaca iyo maamuuska iyo sharafta waa adduunyada ugu dhigay waa bisaabi alcilm alladii anzalahu allahu calayh waa cilmigaa ilaahay ku soo dejiyey sababta iyo bisaabi dacwa alatii qaamuu biha iyo dacwadii ay ku kaceen dadka ay ugu yeedheen xagga ilaahay subxaana wa tacaala ee ay ka shaqeeyeen sidii dadku ay u noqon lahaayeen addoommo ilaah oo weliba ku toosan addoonnimada ilaahay subxaana wa tacaala addoomaa u yihiin laa shaka qofka cilmiga bartaa cilmigaa rasuulku ka dhaxlay sharafta iyo magaca iyo maamuuska ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada uu dhigay rasuulka ee ilaahay uu ugu reebay dhimashadiisa kadibna iyadana waxbuu ka dhaxlaya oo ahlucilmigu xuquuqda iyo sharafta ambiyadu ay lahaayeen siday cilmigii ambiyada u dhaxleen ayaa iyadana waxa weeyaan ay u dhaxlaan sida culimmadu ay sheegeen waqaa'ic baana jirta macnaa calaamado iyo amaarado muujinaya rifcada ama sarraynta cilmiga sharciga ay qofka u yeerayo adduunyada inta uu joogo cumar ibnu khadaab radi allahu canhu saa muslim saxiixiisa uu ku wariyey meesha cusfaan la yidhaahdo waa meel u dhaxaysa maka walmadiina isagoo xagga madiine ka yimi halkaa wuxuu kula kulmay ninkii madaxda uga dhigay magaalada maka markaasaa su-aal buu weydiiyey wuxuu ku yihi calaa man ista man istacmalta calaa ahli lwaadi yaad madax uga soo dhigtay dadkii deganaa magaalada maka almaqsuudu biahli lwaadi waa ahli maka leanna maka kullaha waa wadiyaan wa jibaal markii waa buuro iyo iyo togaga dhex mara ayay ka koobnayd masaaxada dhulka ay ku fadhiday wuxu uhi istacmaltu calayhim ibna abza waxaan madax uga soo dhigay nin la yidhaahdo ibnu abza wuxu uhi waman ibnu abza ibnu abza waayo qaala mawla min almawaali waa nin addoon ahaan jiray oo la xoreeyey kaana cabda laakiin waa la xoreeyey oo addoonnina muslimiinta madax u noqdaa ma banaana laakiin kan waa la xoreeyey riwaayadka qaarkood kaana mawlan min mawaalina annagaabaan ahaan jirnay buui waa addoon uu noo ahaan jiray marka waanu xorayn cumar wuxu uhi istacmalta calayhi mawla ma reer maka wa fiiha quraysh wa ashraafu nnaas wa fiiha alculamaa waalafaadil ayaad nin addoon ahaan jiray madax uga dhigtay qaala yaa amiira almuuminiin cumar wuu qanciyey waxaanu xusuusiyey xadiid uu cumar rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka maqlay qaala yaa amiira almuuminiin inahu qaari'un likitaabi illah caalimu bilfaraa'ic kitaabka ilaahay buu yaqaanaa yanaa yastatiic yaqra'a alqur'aan wayafham macnaaha waayo dadkii hore qur'aanka mar haddii akrintiisa bartaan barashada macnihiisuna way la socotay cusuurtan iyo waktiyadan dambe ayuunbaa la helay dad qur-aanka xifdsanoo dusha ka haya oo haddana macnihiisa waxba ka garanahayn oo barashadiisa aan xil iska saarahayn laakiin toban aayadood ma markay soo dhigtaan dushay ka qaban jireen macnahooda iyo tafsiirkoodana waa baran jiray intaanay tobanka kale aanay u gudbin sida cabdullaahi ibni mascuud radi allahu canhu oo saxaabada ka mid uu yidhi walihaada baa dadka qur-aanka xifdisane xambaarsanay kaanuu culamaa annaas iyagaa dadka culimo u ah waayo qur-aanka xifdintiisii iyo barashada macnihiisa ayay isku darsadeen cumar wuxu uhi ama in qulta dalik faqad samictu nabiyakum sala allahu alayh wasalama yaquul in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin haddaad sidaa tidhi anigu waxaan maqlay buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo leh ilaahay kitaabkan sababtiisuu dad kor ugu qaadaya yacnaa darajaad iyo sharaf iyo ciza ayuu ilaahay u yeelaya kitaabkaas sababtiisa ayuu dadka qaarkoodna ilaahay ku duleynaya oo hoos uu ugu dhigaya waa mid waliba mowqifku kitaabkaasi uu ka istaagay man tacallamahu wa camila bihi rafacahu allahu subxaana wa tacaala qofka bartee ku camal fala ilaahay kor buu u qaadaya darajaat wa manaasil waman acrada canhu iimaanan wa tacalluman wa tacliiman wa camalan wadacahu allahu subxaana wa tacaala wa adallah qofka qur-aankan ka jeesta hadday noqoto rumayntiisa barashadiisa ku camalfalkiisa baristiisa iyo gudbintiisa ilaahay subxana wa tacala uu duleynaya oo hoos buu ilaahay subxaana wa tacaala uu dhigaya liannahu khaalafa amr allah waayo amarkii ilaahay uu khilaafay oo ilaahay waxyaabaha una amray waxaa ka mid a tacalluma hada addiin diintan in la barto faclam annahu laa ilaaha ila allah macnaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy nebi maxamed buu amrayaa inuu cilmi barto weliba cilma tawxiid uu barto waqul rabbi zidnii cilma waxaa tidhaa rabbi ow cilmi ii ziyaadi ii kordhi haada amrun بطلب الزيادة أو الازدياد من العلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم علمك إلا برتاء وفرر صارت قف كستو مسلم العلم الشرعي رجالا ونساء قف كستو مكلفة وفوحوا قيسنا يوم فرض العين هي فرض الكفاية علمي قف والببرشدي سلقة طبعا هي علمي ذاتك قاركود إني برتان أي لغا مارمان طايم si ummadii cilmiga ay ugu weelayaan oo iyagu ummadda ay ula dhex joogaan oo ay ugu saxaan cilmiga cibaadada kugu waajibta ay kaaga xidhan tahay barashadiisu fardulcayn bay kugu tahay haddii ummadda inta kaleba ay barato oo adigoo quri aanad baran barasho la-aanta waad ku dambaabaysaa cilmiga mucaamalaadka aad ku dhex jirta ay kaaga xidhayn haddaad baayacmutar tahay inaad cilmigii iibka iyo iibsashada aad barataa aday si gooni waajibka ugu tahay inay culimo taqaanaa joogta adiga waajibkaa kaa ridi mayso waa cilmi adiga si gaara noloshaadii xidhiir ula yeeshay walihaadaba culimada qaarkood markii la weydiiyey sida imaamu axmed iyo cabdullaahi ibnu mubaarak cilmigu aad buu u fara badan yahay inteeba aniga ay waajib igu tahay inaan si gaara u barto hadalkaa bal jawaabta imaamkaa siduu usoo koobay u fiirsada waxa uu yidhi waxaad eegtaa marka waagu kuu beriyo laga bilaabo ilaa marka dhabalku waxa weeyaan uu kuu dhaco labadaa wakti inta ka dhaxaysa ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس وحلقات دون يبرو في صاري هذا تهي يعني الرأي هذا دمر تهي روح هذه السيدة قارك إلى هيك هاقر ربو فيس انت أسلا يبرا شيء سواجب يكوتها وحين انت كبحثنا لك الله قربي واجب هذه السيدة قارك وقماه وواجب قوله ومضى عيد كمي هذه أي أي براتو واجب كنت كلاو كدعاه مركا علمي barashadiisa qofka ka gaabiya sababta loo duleynaya waxay tahay waajibka ilaahay subxaana wa tacaala ayuu qofkaasi fulin waayay rasuulkuna wuxu uhi waducila dullu wasaqaaru calaa man khaalafa amri dulliga iyo hoosaynta waxaa dusha laga saaray cidda amarka iyo khilaaftay amarka rasuulkana waxaa ka mid ah amarku inaamuray bitalabi alcilmi wa taxsiili tacallumi alqur'aan walxadiid wamaa yusaacidu wa yuciinu calaa dalika min alculuumi alsharciya barashada qur-aanka iyo xadiidka rasuulka iyo culumta kale arrinta ay lagu kaalmaynaysa aynu qisada dib ugu noqon bal ninkaa u fiirso kaana mawla min almawaali addoon buu ahaan jiray haddana ahla maka kullahu dhammaantood bima fiiha min ashraafin wa asyaadin wa qurayshin wa culamaa ayuu madax u noqday ma garanaysaa waxa gaadhsiiyey darajada iyo mansilada huwa alcilm cilmigaa sharafta iyo qiimahaasi u yeelay oo bani aadamku marka la eego shaksiyaadkooda kuma kala fadli badna ilahi wuxu uhi ina akramakum cinda allahi afqaakum awsaaf iyo sifaat ay leeyihiin bani aadamku kala fadli badnahay oo ay ku kala darajo sarreeyaan awsaafta qofka bani aadamka uu yeesho ama sifooyinka uu yeesho kuwa u sarreeya ee u qiimo badanna waxaa ka mid a inuu cilmigu ku sifoobo oo ilaahay subxana wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka uu barto عطاء بن أبي الرباح وأرضي لي عبد الله بن عباس تابعي بو أرقي صحابة السوق قالي وحو هانتي ليساقنا ساسو كلا الضوء قبل غير مكابة اللي هانتي والضوء هو كان عبدا لامرأة من أهل مكة ولما وحواها على ضدك بني آدم كإلهي سبحانه وتعالى خلقته لأيو أبو الكود كالدوي كانت دميم الخلقة ومع ذلك wuxuu noqday markii dambe min afaadili innaasi wa ashraafihim wa arfacihim manzila dada kuwa u fadli badan u sharaf badan una darajo sarreeya ee alraaci walraciya almaalik walmamluuk kulluun ay ka himadaystaan ka madaxda iyo ka madaxda loo yahay ka maalqabeenka ah ka quruxda badan kulluhum isagay ka himadaysan jireen oo ay kelmad kusoo celin kari jirin waxaa darajada gaadhsiiyeyna waa cilmiga wuxuu bartay kitaabka ilaahay هي حديث رسولك عليه الصلاة والسلام سليمان بن عبد الملك الأموي وكم لها خلافدي أما ملحدي أطري سيدتك إسلامك أي إسلام خليفة ملح ولي ملح لما أنت ملك إسلامك ما أنت سيدي هاوين وعرقنايو من ولي وقوبة يربو ملحكية وحنك أسي ملحكها من شرق العالم إلى غربه عن عالم كبير سرق صوب العالم ilaa galbeedkiisa inta badan isaga ayaa ka telinaya yacnaa ka soo bilow min alciraaq min ashaam ilaa waxa weeyaan undulus bilaad undulus ilaa jibaal faransa ilaa buuraha faransiiska xadkiisa maanta ku jira iyaga ayaa raggaasi madax ka ah ومع ذلك wuxuu u baahday mas'ala min almasaa'il الsharciya dadkii waktigaa joogayna cilmigu aad buu ula weynaa oo diinta waa qiimayn jiray wuxuu markaa eegay cidda masaladaasi cilmi uga kordhin kartay wax uga faa'iidayn karta waxaa jooga caalim ulumma waktigaas waa cataa ibn abi rabax ma oran cataa ninka la yidhaahdo ha laygu yeedho ha igu yimaado qasru ri'aasa si masaa'ishaasi uu ii baro waayo taa culima culamaa ulislaam may ogolaan jirin in cilmiga ay duleeyaan madaxda ay la hoos cararaan bukhaari raximah allahu tacaala ayaa ninkii madaxda ka ahaa meesha la yidhaahdo albukhaara waktigaa uu ku noolaa ayaa wuxuu uhi waxaan doonaya inaad guriga noogu timaado inamadayda yaryar kitaabkaaga kitaabu taariikh inaad guriga aad ugu akrido bukhaari raximah allahu tacaala wuxuu ku yidhi alcilmu yu'taa walaa yu'taa ilayh walaa udilu lcilma cilmiga waa la soo doontaa ee isagu dadka ma doonto uma tago cilmigana dullayn maayo uhi fain shita an tamnacanii famnacanii anugu kugu iman maayo gurigaagaasu cilmi kugu dhigi maaye xalqadda soo fadhiiso haddaad taa aqbali weydo oo aad tidhaahdo waan kaa joojinayaa cilmiga dhigistiisa iyo faafintiisa iyo warinta xadiidka iga jooji aduu ilaahay ku raacaya laakiin anu cilmiga dullayn maayo taasay madaxdu ku ogaayeen culamada walihaada cabaar ibn abi rabax masaajidka ayuu ugu yimi sulaymaan ibn cabdilmalik wa khaliifatu lmuslimiin waxaa la socda laba inan oo uu dhalay cataa oo salaad ku jira ayuu u yimi cataa salaadiisi buu iska tukaday ma dadejinoo mu odhan khaliifatu lmuslimiin amiiru lmu'miniin qaa'id lumma ayaa ku sugaaya mu odhan bal sallaa kamaa kaana yusalli siduu u tukan jiray buu u tukanay bacda daalika salaadiisii markuu dhammaystay muu bashbashlayn oo xaggiisa muu soo jeesan markiiba sidiisi isagoo isaga fadhiya oo kaba sii jeedaba ayuu su-aal weydiiyey sulaymaan ibn cabdilmalik ku saabsan manaasik lxaj axkaamta xajka waktigiisiina caalimka cilmigaa u yaqaana ayuu ah kadib sulaymaan ibn cabdilmalik markii jawaabtu uu helay wuu iska tegay isaga iyo inamadiisiba labadiisiina buu la dardaarmay arrinta noocaasi waxay u muujisay qiimaha cilmiga isagoo ah khaliifatu lmuslimiin oo malaayiin min annaas xukuma ayaa nin addoon ahaan jiray oo madow ayuu daba fadhiistay xataa muu hor fadhiisan oo isagoo sii jeeda ayuu masaladii uga jawaabay arrinta noocaasi marka nadarada ama aragtida bani aadamka lagu qiimeeyo waxoogay dulliba u yara arkaya laakiin fi lxaqiiqa mar hadduu qofku cilmi raadinayo hadduu qofka daba fadhiistiyo hadduu hor fadhiisto hadduu meel dheer tagiyo hadduu meel dhow tago cilmiga raadintiisaaba sharafada dhibka kaa soo gaadhaya intuu doonaya baa la ekaaday sulaymaan ibn cabdilmalik labadiisina buu la dardaarmo wuxuu ku yihi yaa baniya tacallamu alcilm wallahi laa ansa dullana amaama hada alcabdi alaswad inamadaydow cilmiga barta wuli dulliga noocaasa waxaayna baday waa jahliga iloobi maayo yacanaa dulliga inagu dhacay naga inagu qabsaday addoonkaa madow hortiisa cilmi la-aanta ayna baday arrinta noocaasa ee cilmiga barta buuli sharaftu cilmigay ku jirtaa kuma jirto filmulki walaa filmaal kuma jirto madaxtinimo iyo xoolo fara badan in la helo toona marka cilmigu saasuu qofka darajo iyo sharaf iyo manzilo ugu yeelaya cilmiga waxaa ku sugan alkhayru waalhudaa qofka bani aadamka ee adduunyadan joogaa ka maarmi maayo inuu helo waddada saxda xagga ilaahay uu marayo waxaa shakilaana inaynu safar ku jirno taama shaki baa idinkaga jira naxnu laa nazaalu fii safar mundu an khuliqna maalintii layna abuuray laga bilaabo safar baynu ku jiraa oo wadankeenii ama dhulkeenii xaqiiqiga ahaa ma aha adduunyadani wadanuna alxaqiiqi waa aljanna wadankeenna dhabta ah ee aynu u dhalannay waa jannada weyi nabiyullaahi aadam ilaahay markuu abuuray askanahu fi ljanna ilaahay subxana wa tacaala jannada ayuu dejiyey sababta looga soo saarayna waad garanaysaa waxaa laynaga rabaa waxa weeye caqliga saxdina uu keensanaya guriga aynu u dhalannay wanaagsan inaynu sidaynu ugu noqon lahayn aynu ku dadaalno taasina maxay u baahan tahay guriga waddadii loo mari lahaa inaad hesho oo laa shaka xagga waa loo wada noqonaya xagga aakhiro oo bani aadamkao dhan xagga ilaahay baa loo celinaya wa ilayhi turjacuun in badan bay qur-aan kusoo noqdaan waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah laakiin dadka xagga ilaahay u noqonaya meesha laba guri baa ku yaalla guriga aljanna la yidhaahdo iyo guriga annaar la yidhaahdo guriga jannada la yidhahdo waddaa tagta guriga naarta la yidhaahda waddaa tagta qofka markaa doonaya guriga jannada la yidhaahdo waddadii tegaysa inuu barto ayaa la gudboon waddadaasi waxaa ku tusaya ee kuu calaamadinaya ee ku baraya waa cilmiga weyi oo hanuunka saxdaa cilmiga ayaa lagu helaya khayr oo dhammina cilmiga ayuu ku jiraa lihaada baa xadiidka mucaawiya ibn alxakam rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi bukhaari baa wariyey man yurid illaahu bihi khayr yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay khayr ula doono ilaahay diinta ayuu fahamsiiya mid diintaa barta ayuu ilaahay ka dhigaa oo ma aha arrinta noocaasi ma aha min qof waliba uu iska samayn karo awooddeeda uu leeyahy hadihi nicma taxsul bitawfiiq illahi subxaana watacaala diintan inaad barata waa nicmo weyn oo lagu gaadhayo waafajinta ilaah ilaahayna waafajiyo haynaga dhigo kuwa arrinta noocaasa u soo jeeda dhammaanteeda man yurid illahu bihi khayr waa khayr oo dhan waa nakira fi siyaaqi shardi baa culimadu cumuum bay faa'iidaynaysaa waa khayr oo dhan kiisa muuqda ka qarsoon ka adduunyo ka aakhiro sharaf ciiso magac maamuus janno naciim rida allah ilahay raaliyaashiisa raxmatahu khayr oo dhan maxaa lagu gaadhaya waa fi lfiqhi fi ddiin wuxuu ku jiraa qofku diintan inuu fahmo ayuu ku jira walihaada qofka diintan barta walaalayaal ee kuna camal fala waa qof meeshuu u socdo garanaya oo aljanna ah isla markaa waddada saxda geenaysana garanaya qofka jannada jecela jannada doonaya laakiin aan cilmi lahayn wuxuu ka dhigan yahay qof meel aada u jecel yahay ku socda laakiin waddadii geenaysa aan garanahayn man laa yacrifa ariiqa ilay waxaad garanaysaa qofkaasi inuu halis ugu jiro inuu lumo inuu u galo shufta iyo burcad naftiisa waxyeeleeya maal iyo sharaf iyo cirdi iska dhaafo inuu afka uga galo bahalo yacnaa sibaac dugaag lafihiisa u cuna inuu ka dhaco buuro iyo bohoro iyo haadaabo inuu ku dhaco maayo waa qof qardajeexaya wey oo aan garanahayn waddada geynaysa meesha u socdo laakiin cilmigu yadulluka cala aljanna wa yuusiluka ilayha min aqrabi ariiqin wa aysarihi cilmigu wuxuu ku tusayaa jannada wuxuu ku gaadhsiinayaa jannada weliba waddada u dhow ee u sahlan ee jannada loo maraya cilmigu ku tusaya waayo waxaad cilmiga ku baranaysaa asbaab dukhuuli iljanna waxyaabaha jannada lagu galo weliba se usii kala fadli badan yihiin markaasaad ku dadaalaysaa walihaada baa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man salaka ariiqan yaltamisu bihi cilman sahla allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna qofka mala wado uu ku raadinaayo cilmi sawaun kaana ariiqan xisiyan aw macnawiyan ama waddo la taaban kara ha noqoto ha safraba ama mid macnawiya ha noqoto inuu dhegaysto inuu soo xaadiro inuu qoro ilaahay wuxuu ugu sahlaa oo arrintaas sababteeda uu ugu fududeeya waddada jannada loo maro idan alcilmu huwa ariiqu ila aljanna waxaa cilmiga sharaf ugu filan yahay miiraatu lambiya abu hureyra radia allahu canhu wuxuu arkay dad fara badan oo suuqa joogo hawlo adduunye ku mashquulsan tan uu soo jeediyo wuxuu ku yidhi yaa cibaad allah antum haahunaa wa miiraahu nabiyikum yuqtasamu fi lmasjid dadoo halkanaad fadhidaan buuri dhaxalkii nebigiina masaajidkaa lagu qaybsanaya dadkaasi hawl baa yax mushtari iyo adduunya ayay ku foognaayeen oo ay ku jireen waxay u qaateen dhaxal maal ah oo xoolo rasuulku uu ka tegey in masaajidka lagu qaybinayo faharacuu ila lmasjid waxay u yaaceen u kala dheeleen xaggii masaajidka wax la qaybsanayaba way arki waayeen laa dirham walaa diinaar waxa laalo wax la qaybinaya masaajidka way ku arki waayeen farajacuu ilaa abi hurayra abu hurayra usoo noqdeen waxay ku idhaahdeen aynamaa qulta lana yaa abaa hurayra wixii aad noo sheegaysaa abu hurayra umey masaajidkii baanu tagnay oo qardhacba lagu qaybin maayo farabanaan baa lala fadhiya wuxuu yidhi maxaa masaajidka lagu sameynayay xalaqaad baanu ku aragnay dad fadhiya oo cilmi baranaya oo iska dhegaysanaya oo dhegaysanaya oo qur-aankii xifdinaya xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam yacni qaarna ay sheegayaan qaarna ay maqlayaan qaala hada miiraathu nabiyiku dhaxalkii nebiginu waa kaan ee ma hadihi daraahim waddanaaniir kullu hadihi tazuul waxay o dhan waa suulayaan ama adoo noolbaabay kaa tegi doontaa ama adiga laftaada ayaaba iyadoo buuxda lagaa dhex qaban doona weliba goobta lagaa dhex qabanayna garan maysa walihada falaa taquranakum alxayaatu dunya wala yaguranakum billahi lgaruur yaani nolosha adduunyadayna dali dhammaanteed xayaatu dunyaa addunyaa xulwatun khadira indhuhuna way macaansanayaan carabkuna wuu macaansanayaan laakiin qofka caaqilkaah laa yaktaru bilkhadrati walaa bilxalaawa alfaaniya qofka caqliga badani kuma dagmo cagaarka iyo macaanka suulaya ee waxa weega waxa rasmiga ee baaqiga noqonaya kaasi ayaa uu ku mashquulaa waxa cilmiga sharaf ugu filan sida uu leeyahy ibnu lqayim raximah llah walow lam yakun fi lcilmi ila alqurbu min rabbi alcaalamiin waliltixaaqu bicaalami almalaa'ika wa suxbati almala'i lacla lakafa bihi sharafan cilmigu haddaanu sharaf kalaba lahaan lahayn iyo fadli kale inuu addoonka ilaahay u dhaweynayo mooyaane waayo waa cibaado maxaa markaad baranayso aaya min kitaab illah waa cibaado weyn walihaadaa adduunyo kastae aayad inaad barato ayaa ka qiimo badan rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi midkii masaajidka inuu ku kallaho subaxa hore uu tago waa aayad uu soo bartay aaya waaxida haddaad qur-aanka aayad aayad u barato haddii la yareeyareed aayad aayad u barato sanawaad kadib adoo dusha ka hayaad arki doonta macnihiisana yaqaan waxay u baahan tahay un himma caaliya aayad inuu masaajidka ka soo barto walyawma alxamdu lilah maraakizu lcilmi wa madaarisu mutawafira maantana meelaha cilmiga lagu bartaa aad bay u fara badan yihin haddii gabadha muslimadda sawaun kaanat bintan jaamiciya aw fi lmadaarisi thanawiya aw kaanat rabbata beyti haddii subaxa hore bacda salaati alfajri aqrab masjid ilayha iyada iyo hablaha kale la midka ah ay yidhahdaan qur-aan hana loogu dhigo cid u dhigta waayi maayo waliba bilbalaash iyadoo waxbaa lay qaadahay waxaan taa u sheegaya dadka qaar baa maanta yidhaha qur-aankii markay ka caajiseen barashada qur-aanka yidhaahda qur-aankiiba lacag buu noqdo wadaadadii dollar bay qaadayaan laa cindanaa man yucallimuki bilbilaash waxaan haynaa cid bilaashka ugu dhigaysa wa dollar baan kaa qaadahay oo waxa weeyaan rag iyo dumar bale weliba dumar inay noqdaan baa aad iyo aad kuugu fiican kuwa aad ka baranaysa waxa weeyaan qur-aanka iyo cilmiga kalaba midkiin inuu masaajidka tago oo aayad uu soo barto ayaa uga khayr badan hal aada u kuris weyn waxaa laga yaaba maanta geelu inaanu agtiina qiimo badan ka lahayn laakiin waktigaa rasuulku uu hadlaya wuxuu ahaa yacan axsan wa anfas alamwaal xoolaha kuwa u wanaagsan ee u qaalisan maanta waxaan odhan karaa dumarku dahabkii aada u jeceliye in dahab waxa weeyaan fara badan lagu siiyo mi-ata garaam min adahab mi-atayn garaam milyuun garaam min adahab in lagu siiyo waxaa kaaga khayr badan inaad masaajidka aad tagto ama madarasa aw markas tacliimi oo aad soo barato aaya min alqur'aan alkarim waxaad isweydiin kartaa kayfa dalik say taasi ku dhacaysaa waxay ku dhacaysaa taasi aayaddani waa kalaamkii ilaahay waana shay ilaahay agtiisa kuu yaalla laa yadiicu abadan dahabkan milyuun garaam haddii lagu siiyana ma dhammaanaya mise dhammaan maayo adduunyadao dhan baaba dhammaanaysa dahab yaroo dhex yaalla maxaad ka sheegi doonta ma cinda ma cindakum ma cindakum yanfad wamaa cinda allahi ba waxaa agtiina yaalla waa dhammaanaya ilaahay waxaa agtiisa yaalla ayaa baaqiya aayaddan aad baranaysaa waa baaqin cinda allahi subxaana wa tacaala ilaahay agtiisa ayay baaqi ku tahay ma dhammaanayso mana lumayso qofka caqliga badina maadaa yu'fir hal yu'thir alfani am ilbaaqi muxuu door bidaa oo dadaalkiisa iyo xooggiisa uu isugu geeyaa inuu helo shayga baaqi ahaanaya waxtarkiisu joogto u noqonayo mise shaygaa mutca zaa'ila wax yaroo muddo kooban qofka bani aadamkaah uu ku yaro raaxaysto oo naftiisa ugu raaxayo dabeetana baaba-a alcaaqil min albashar yu'thir albaaqi cala alfani qofka caqliga badan aragtidiisu ay dheer tahay ee basharka ka midi shayga baaqigaa ayuu ka doorbidaa shay sii jira noqonaya waxaan baaba-aya haadihi dunya kullaha tafna adduunyada dhan way baaba-aysa muddadaynu joognaaba aada u kooban acmaar ummati maa bayna sitiin ila sabciin wa qaliilu man yujaawisu dalika bani aadamka ummadda nebi maxamed ka mid ah cumrigoodaba lixdan ilaa toddobaatan wey inta dhaaftaa yar buuri rasuul calayhi salaatu wasalaam weliba miyaa lagu miyaa laynoo ballan qaaday toddobaatan iyo lixdan iyo konton iyo afartan inaynu gaadhayno abadan yaana laynoo ballan qaadin arrinta noocaasa damaanad uma haysano geeridu la shaka way nagu wajahantay waa warmaha dadka bani aadamka lagu soo fayliyey haddii ay adiga ku seegto mid kale ku maqanta oo ay ku dhacaysaa kaa kale adiga kaaga horrey inaad ku cibro qaadato ayaa markaasi kula gudboon cilmigu wuxuu qofka haleeshiinayaa ama uu kala mansilo dhigayaa almalaa'ika sharaftooda iyo qiimahooda aynu garanayno wa rasuulku wuxuu alladii yaqra'u alqur'aana wa huwa maahirun bihi maca alkiraam albarara qofka qur-aanka akhriyaya isagoo si fiican u yaqaana wuxuu la mansilaya darajo yahay malaa'igta sharafta badan ee khayrka badan maca safarati alkiraami albarara kuwa khayrka la safree la socdaa والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران قفك قرآن كأخرينيا يدا قرآن كوكو أدقيا وقرآن كقراءتيس أي قبقوانيس قفك أسنا وحلما وحلي لما أجران ذلك كد علي قرآن ك مربى كعلنا مربى عرب كيس وكسر لقونا أجر بالقرآن هذا لا يضيع حركات لسانك حين قراءتك للقرآن لا تضيع مقرآن العرب كاغو صمينيو ولو أدخلت البيت مركز القرآن كأخريسو لومي ماي بلاش نقول ماي أجر بلا قرية أخريت القرآن كأخري أجر لبان بلا قرية رسولك عليه الصلاة والسلام مركز لوحة المامي أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب وحي ملائكة بارشة أدى جيسا يلو احترام يسوي إكرام يسا قفك طالب العلم قاعد sababtu waa maxay waxay malaa'igtu jeceshahay qofkani waxa uu dalbaya waxa ilaahay dambi dhaaf ku weydiinayo adiga kula jira maanta dadka bani aadamka ah waxay dhahan hebel wuxuu leeyahay taageerayaal fara badan ma doonaysa caalamka oo dhan inuu taageero ku noqdo alcaalamu kullu xata annamla fii juxriha xata alxuutu fi lmaa xataa quraanjada ku jirta godkeeda xataa kalluunka badaha ku jira ee aydaan is aqoon ma doonaysa adiga inuu taageero ku noqdo waxaa taasi ay kaaga xidhan tahay cilmiga inaad barato ورسولك عليه الصلاة والسلام وحيو تلمامي قفك علمي قبرتا إن استغفار إلهي هو يدين يا أهل السماء والأرض مخلوقات كالسماء الدقان يكون نولك الدقان حتى الحوت في الماء حتى كلوك بيها كتيرا كلها وايو وحيو برتي وحي حقوق دو ذاتك وهي كقررية إنه رشا الدنيا يكون هجاديسي ولهذا أبو نقول يا محبوب محبوب حتى لدى لدى الحيوانات بل لدى الجمادات حيوانات من الشعير المنقرية بل ما نولياش والحسوس ذكرنا رسولك عليه الصلاة والسلام انتهى من برك الله صمعي تير كبدا تيرك كمساجدك وقيتك تميرتا جرديسا ايو كتير سجن markii mimbarka loo sameeyey ee rasuulku ka guureeyo mimbarku ku istaagay si ay dadku arkaan rasuulku iyo mimbarka ku taagan oo khudbadeynaya ayaa waxa la maqlay dunuunuc ama sawtun ka sawti libil dhawaaq ama reer reerka geel oo kala ah masaajidka gudihiisaa laga maqlay markii loo fiirsaday waaba geedka waa geedkii manoola ah waa geed weliba dhintay ayaa yaxin dunuunucaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam geedkiibuu u yimi faxtadanahu gosha ayuu gashaday rasuulku fahadaa wasakaf wuu aamusay geedkii oo uu isla xasilay lihaada baa culimada qaarkood ay yidhaahdeen أحبه الجمال فكيف لا نحبه نحن رسولك واحد على حتى جمالاتك وحيوان من نولها سيدين أنه وين نجعلنا هاي رسولك نين عرباد وقريشين وسيدة مخلوقة كان الله مريبوة ورهن مكعب محمد رجالك وقاربان مريسا ووحي قصمها وحي يقول وعلم أنا يكهد لينوم يوحي كلامها هكذا تحب الجمالات والحيوانات والمخلوقات الطيبة كلها تحب من يتعلم هذا الدين وفي الدين تبرت السلاس بيوجع رأسه وحليل القيم فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله محارم مرين الصيادة انت هاي مشاكنا بعد راعدي إن عزة هي شرفت الدنيا آخرة أي كحرة هاي برشد علمي لما أي كحرة هاي ولا ريال ما دام يدكم دمر أتيه وحنكوك بقبيني وهي رأيك حصوصية دمركي iyo hablihii saxaabada waynu garanayno inay yihiin kuwa mudan in lagu daydo waayo waday mareen waddadana maxay ku gaadhay ilaahay raalliyaashiisa iyo jannada qofka waddada ay mareen mare ayuunbaa badbaadayay kaka leexdaana laa shaka annahu yakuunu haalika inuu halaagsamayo shaki kuma jiro dumarkaasi ku dayashada mudan waxay ahaayeen kuwa cilmiga aada iyo aada ugu dadaalay rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim hadduu jumco khudbadaynayo iyo haddii uu hadal kala jeedinayo iyo hadday salaad ciideed noqoto iyo salaadaha kaleba xataa salaat alfajr ee masaajidada ima jireen ragga waxay la wadaagi jireen cilmigaa uu sheegaya rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim wa maca daalika iyadoo xaaladdu sidaa ay ahayd haddana waxay dooneen calaa ziyaada taطallacna ila ziyaada intaa in ka zaa'idsan oo ka kororsan ayay dumarkii saxaabada u handal taageen waxay u arkeen inay raggi ka badsadeen cilmigii iyo khayrkii rasuulku uu sheegayay maanta dumarka yacnaa gaalada iyo qaswul fikriga ay nagu hayaan duulimaadka xagga maskaxda ay nagu hayaan waxaanay mudnaynba dumarku ragga inay kula tartamaan bay kula tartansiiyaan oo gabadhii shareecada islaamku ay tiri boqorad baa tahaye gurigaa iska fadhiyo ninkaas ayaa lagu sanduleeyey waxaad u baahan tahay halkaa inuu kugu keeno ayay ninkii doonaya garabeeyaan oo idhahdaan maxaad u shaqay weyda adu yaa subxaan allah markaasoo in badanoo banaatu muslimaadka ka mid ida ay moodayeen inay sharaf kuwaasi u wadaan bal fi lxaqiiqa waa halkii iyagu ay ay ku dhammaadeen halkii iyagu ay ku dhammaadeen baynu rabnaa maanta inaynu ka bilowna imra'a ingiriisiya kaafira ayaa waxaa la jaaray qoys muslima markaase waxaa aragtay nolosha qoyskana cajiibkaa reerkan guriga jooga hooyada carruurta tarbiyadaynaysa iyo ninkan shaqo tegaye markuu soo hoydana si fiican loo soo dhawaynayo iyo qoyska sida cajiibkaa isugu xidhan markaasa waxa ay weydiiseen ninkii kaana tabiiban musliman fi britaniya waddanka u k nin muslim oo degan buu ahaa kataba fi dalika kitaaban yani risaala ayuu qisadaas uu ku qoray waxay tiri nolosha noocaan maxaad ku gaadheen sabxurde islaamka qaabka nolosheeda u qorsheeyey islaamku baanu raacay markaasaa waxay tidhi kalima cajiiba oo dumarka muslimaadka maanta in la maqashiyo aada muhiim ay u tahay waxay tidhi almar'atu fii diinikum kalmalika aw malika gabadha markaan qiimeeyey diintiina dhexdeeda waa boqorad weeye waay boqorkaa meel la fadhiisiyaa sooma sada kabadha inay u khidmeeyaan haakada almar'atu fi lislaam waxaa laala waxaa raggaa daalan ee ordaya ee safraya ee soo jeedaya yay u socdaan ay u ordayaan nisaa waa awlaad dumar iyo carruur bay u ordayaan macnaa shaqada gabadha muslimada nasiiha ah ee sharafteeda iyo xishoodkeeda iyo diinteeda u ilaalinaysa fii muxiiti nisaa dumarka dhexdooda ay ka shaqaynayso looma diidin laakiin waxaan ka warramayaa in islaamku gabadha uu xurmeeyey kuwa maanta dumarka muslimaadka inay soo baxaan ku baaqayaan xurmadaasi ay doonayaan inay ka xayuubiyaan dumarkii saxaabadu rasuulka calayh isalaatu wasalaam ayaa waxa ay ku yidhaahdeen qalabanaa calayka arijaal fajcal lanaa yawman min nafsik raggii baa naga kaa badsadaye maalin noo samee maalin dumarka u gaana tii ragga ayla wadaagayaan mid dheeraad ka ah rasuulku calayh isalaatu wasalaam maalin buu u ballanqaaday guriga heblaaya isugu yimaada buu yidhi cilmi iyo waanaba halkaasuu ku siiyey nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam caaisha umu lmuminiin gabadhaad daayar baa ahayd iyadoo siddeed iyo toban jir u dhintay rasuul calayhi salaatu wasalaam haddana ma rumaysanaysaa kibaaru saxaaba culamaau saxaaba saxaabada kuwii waaweynaa iyo culimadii saxaabada ayaa waxay ahaayeen kuwa iyada u soo noqda oo cilmiga waxa weeyaan weydiiya abu muusa alashcari radi allahu canhu wuxuu yidhi xadiid kasta oo aanu gala weyno caaishaanu kula noqon jirna buuri dabeetana caaisha cilmi bay nooga kordhin jirta ilaa ibnu zubayr oo habaryar ay u ahayd cilmigeeda uu ka yaabay hadday shicir iyo gabay carbeed noqoto waxaad isodhanaysaa dadkaba iyadaa u taqaana hadday noqoto taariikh waxaad isodhanaysaa iyadaa u taqaana hadday noqoto qur'aan hadday noqoto xadiid xataa dib ilaa caafimaadka marka wuxuu ihi lamaan yaabin dee qur-aankan iyo xadiidkan aad garanayso dee guriga rasuulkaabaad ka soo jeedaaba gabaygan iyo luqal carabiya sidaad u taqaano lamaan yaabinoo dee abubakar baa ku dhalay laakiin xaggaad ka keentay cilmigan caafimaadka waxay tidhi bal fursadahaasay uga faa'iidayn jirtay bale rasuulku calayhi salaatu wasalaam fii aakhiri cumrihi wuu xanuunsan jiray markaa dad wafdiyaaba soo booqan jiro oo u iman jiray markuu xanuunkiisa u sheego dawooyin bay u sifeyn jireen geedkaa isticmaal sidaa u isticmaal dhirtaasaa markaa maqli jira rasuulkana u diyaarin jiray cilmiga tibiga ama caafimaadkana halkaasaan ka bartay bay tiri caaisha radia allahu canha waxaa ka soo baxay waxa weeyaan culamaa ayaa ka soo baxay waxaa ka soo baxay dumarkii yani saxaabada xaafidaat lqur'aan ayaa ka soo baxay waa qur-aanka waxa weyaan xifdisan oo dusha ka haya gabadh waxa weeyaan dhalinyara oo ka mid a dumarkii saxaabada ayaa dal qur-aanka qaabkay u xifdiday ayaan idin maqashiinaya si ay dhiirigelinu ku noqoto barashadii xifdinta qur-aanka waktiga joogan iyo waktiga aynu joogno ba horta isgarab dhiga waktiga joogeen musxaf xataa daabacani mu jiri maanta meel walba musxaf baa yaala sooma qur-aanka camtiladuu ku duuban yahay c b u ku duuban yahay moobilka aalada yaro la sitaa lagu wada shuban karaa adoo jiifiya adoo fadhiya adoo taaganya adoo soconaya intaba inaad dhegaysato macalinkaagii baad jeebka ku sidataa maalintaa intaa midna may jirin xataa musxaf baan jirin bimujarad samaac inay maqlaan oo ay dhegaystaan ayay qur-aanka dusha ay kaga qaban jireen gabadhaasi waxa weeyaan waa bint alxaarif ibnu nucmaan waxay tihi maa xafidtu qaaf waa suuratu qaaf ila min fihi rasuuli illahi sala allahu alay wasalam yakhdubu biha suuratu qaaf rasuulka afkiisaan ka xifdiyay bay tiri oo rasuulku khudbadda jumcaha ayuu akrin jiray kula jumcatin wa kaana tanuur tanuuruna wa tanuuru rasuuli illahi waaxida waxay tilmaamaysaa rasuulka inay la jaar ahaayeen oo modafada roodhida loogu sameeya iyaga iyo ta rasuulka loogu sameeya inay mid qura ahay himna caaliya ayaa arrinta noocaasi ay gelin kartaa gabadha muslimadda ah oo dhalinyarta ah oo maskaxdeedu ay fayowdahay ilaahay baa indha ku siiyey qur-aanka si fiican ugu ari karto dhaga caafimaad qaba qalbi daakira qawiya leh xaafida qawiya qur-aankii dusha aad kaga qaban karto waxa weeye waa nasiib daro xaqiiqatanna waa ceeb in hableheena iyo raggeenna waa maanta ay xifdiyaan kalaam albashar oo luqa ingiliisiya maanta dusha laga qabta weliba kathiir min annaas la yafhamuuna macnaha iyagoon macnaheeda fahamsanin bay dusha ka qabta wakadalika kathiiru min alculuum addunyawiya in badanoo culumta adduunyada ka midna waa saas oo kale kutub waaweyn oo shandadayda ka waaweyn ayaa laga yaabaa dusha in laga qabto marka gaar ahaan imtixaanaadka lagu gelaayo kitaabka qur-aankan ilahay wuxu uhi walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min muddakir kaasna inaan la xifdiyo xaggiisa baan la eegin inaan ceeb nagu ahayn idan ma lihin waxbarashadiina kale macnaa iska daayi idinkoo ilaalinaya aadaabta iyo axkaamta ay leedahay shariica islaamiya waayo shareecadu meel walba iyada ayaa xukum jaamacad iyo dugsi sare iyo guri iyo shaaric intaba iyada ayaa xukum siday u xukuntay si ka wanaagsanna ma jirto laakiin waxay leedahay bal waktiga waxaa laga siiya un barashada diintan waktiga waxaa laga siiya xifdu alqur'aan xifdu alxadiid beledkan aynu deganahay waddankan ilaahay nabadgelyadii deganaanshaha nagu siiyey nicam baynu ku haysanaa nicamka waxaa ka mid a nicmatu intishaar atacliimi sharci waxaa waddanka aada ugu faafsanoo meel walba laga helaya barashada ilahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka calayh isalaatu wasalaa macaahay lagu barta alculuum sharciya muxaadaraadka laftooda cilmi baa lagu baranayaa waa in qofku marka loogu yeedho u dhaga nuglaado bal uu isku dayo dad kale isaguna inuu ugu yeedho waa usharaa si uu ka qayb qaato oo qofku noqdo yani addaalu cala alkhayri ka faacili qof khayrka dadka tusinaya si ajarka qofkii uu tusiye uga helay mid lag isaguna uga helo waxaa maanta waxa weeyaan jira masaajid lagu baranayo xadiidkii rasuulka lagu dhigayo tafsiirkii lagu dhigayo yani cilmigiibaa duuban maasha allah afkii weliba isagoo ku macanaysan si fiican aynu u fahmaynay iyo luqaadka kaleba qofka yaqaana marka waxaynu haysanaa fursa cadiima ayaa horteena taalo fursadaasi ha laga faa'iideeyo ilaahina subxaana watacaala ha naga dhiga kuwa ka faa'iidaysta ilaahi subxaana watacaala waxaynu weydiisanaynaa dembigeenna iyo kawaalidkeena iyo ka muslimiintaba inuu dhaafo wallahu aclam waxka billahi tawfiiq wasala allahu calaa nabiyina maxamed